أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu door karoon faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo qarax khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay in ka badan afartan ruux oo gaalo ameerikaan ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar gaari jiirsiin ah oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka ganacsade etoobiyan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada ayaa lagu toogtay magaalada adis ababa xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalka etoobiya taliyaha ugu sarreeya sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ee ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka hiiraan ay dhibaato xooggan ku hayaan dadka shacabka horumar dhanka waxbarashada haweenka ah ayaa laga dareemayaa degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ardayda macadka khadiija bintu khuwaylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka doodaal ee wilaayada baay bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha filimkii geedigii gurguurta guul mise gebi dhaclayn oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib sidoo kale warkeenna subax waxay idinku maqli doontaan warbixin ku aadan sannad kadib halkee ayuu ku dambeeyey heshiiskii ay saxiixdeen murtad muuse biixi iyo abey axmed ee qaadashada badda soomaaliyeed
عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna saakay kuwada ugu waaweynaa haatanna ku soo dhowaada iyagaas oo fidsan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo warkaasi war kaloo ku saabsan qarax khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay magaalada baydhaba waxaa inoo soo koobaya wararkaas walaalkeen abo xasaan waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo habeen ka hor ka dhacay duleedka magaalada baydhabo iyadoona maleeshiyaadka murtadiinta oo dagaalkaasi lagu jabiyey ay hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay afar kale oo isla murtadiinna dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari cabdibilaa oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinna qaraxa waxa uu ka dhacay xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana jiray khasaare soo gaaray murtadiinta shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa tuulada cali waraabaale oo hoos tagta magaalada jowhar dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah dhaawacna waa jira gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay magaalada baardheere ka degan yihiin maleeshiyaad murtadiin ah khasaarena waa jira howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka baay jubbada hoose gada iyo shabeellaha dhexe ayaa imaanaya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynaya cadowga allah ee duulaanka gardarrada ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka maasanid abu xasaan in ka badan afartan ruux oo gaalo ameerikaan ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar gaari jiirsiin ah oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka walaalkeen nuur cali warsame abuushayb ayaa inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa sheegaya in ilaa iyo toban qof ay dhinteen halka soddon kalena ay dhaawacmeen kadib markii gaari uu jiiray dad oo ku sugnaa xaafad caan ah oo loo dalxiis tago oo ku taala magaalada new orleans ee gobolka louisiana ee dalka maraykanka warka waxa uu intaasi raacinaya in ninkii waday gaarigaasi oo sidoo kale adeegsaday qori waxaanu ku furay rasaas dadkii goobta joogay rasaastii ninkaasi uu furay ayaa la tilmaamay inay ku dhaawacmeen tiro askari ameerikaan ah dhinaca kale hay-adda gaaleedka f b i-da maraykanka ayaa sheegtay in goobta uu weerarka ka dhacay laga helay waxa looga shakisan yahay aaladda qaraxda oo ay baaritaan ku wadaan iminka weerarkan waxa uu ku biirayaa kuwo isdabajoog ah oo aalaba ka dhaca gudaha dalka maraykanka walow aysan saxaafaddu sheegin xukuumaddan kaafirada maraykanka ayaa wadamada dibaddiisa ciidamadeeda ugu dirto askar ay sheegtay inay sugayaan amniga waddamo kale xilli iyada dhexdeeda isxalin la-dahay dhibaatooyinka isdabajooga ah ee ka dhacaya waddankaasi gudaha maraykanka waxaa sharci ka ah in hubka la iibsan karo kaasoo laga helo goobaha ganacsiga taasina waxay keentay in dadku in badan ay islaayaan maadaama ay khamrigu aad u cabaan waxaase xusin mudan in warbaahinta maraykanku aysan sheegin dhibaatooyinka ka dhaca gudaha maraykanka balse waxaa la ogyahay dilalka ugu badan ee qorshaysan iyo kuwa noocyo kale ahba inay ka dhacaan dalka maraykanka maasanid abuushayba ganacsade etoobiyaan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada ayaa lagu toogtay magaalada addis ababa xilli ay kasii darayso colaadda ka jirta dalka etoobiya walaalkeen yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya ganacsado etoobiyaan ah ayaa lagu dilay magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa ku waramaya in caasimadda dalkaasi ee adis ababa lagu dilay mid ka mid ah ganacsatada aadka looga yaqaano magaaladaasi brizao minale oo ah ganacsado caan ka ah magaalada adis ababa kana soo jeeda qoomiyadda amxaarada ayay kooxo hubaysani ku dhex dileen gudaha magaaladaasi ganacsadahani oo lahaa hoteelo iyo warshado sameeya shamiitada ayay kooxaha hubaysani ku hordileen hoyga uu ka degan yahay magaalada adis ababa xilliga la dilayay ganacsadahan ayaa waxa ay korontadu ka maqneed xaafadda uu ka degan yahay caasimadda etoobiya taasi oo ay xoguhu qaar tilmaamayaan in dilku uu ahaa mid qorshaysan arrintani ayaa muujinaysa amni darrada baahsan ee ka jirta magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya iyo ugaarsiga baan ee lagu hayo qowmiyadda amxaarada oo dagaal kula jirta maamulka uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed
maasanid yaasir taliyaha ugu sarreeya sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ay dhibaato xoogan ku hayaan dadka shacabka cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kadib dilal dabayaaqadii toddobaadkii hore ay maleeshiyaad hubaysan u geysteen askar murtadiina kana dhacay deegaanka ceelbaraf waxaa ka dhashay gadood ay sameeyeen askar murtadiina kuwaas oo ka soo baxay xeryo ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe dhacdadaasi oo lagu dilay ilaa lix askari ayaa waxay khilaaf xooggan ka dhex abuurtay maleeshiyaadka murtadiinta boqolaal askari oo kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaana ka soo baxay goobo ay ka mid tahay deegaanka xawaadley waxayna arrintaasi si weyn u saamaysay madaxda murtadiinta murtad cabdulaahi sambaloolshe oo ah madaxa hay-adda jawaasiista riddada oo dhowaan safar uga baxay magaalada muqdisho si uu dib ugu soo celiyo maleeshiyaadkaasi goobaha ay ka baxeen ayaa sida ay wararku sheegayaan ku guuldarraystay soo celinta maleeshiyaadkaasi iyagoona gaaray halkii ay ku waajahnaayeen kadib muddo dhowr maalmood ah oo ay socod ku jireen murtad sambaloolshe ayaa markii uu ku guuldarraystay inuu hor istaago askartii gadoodka sameeyey waxa uu gaaray gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne wuxuuna isagoo ka hadlayay meel fagaaraha sheegay in maleeshiyaadka soo gaaray hiiraan iyo kuwa horey u joogayba dhac ku hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan wuxuu sidoo kale sheegay in haddii kuwa cusub aagag hor leh soo banneeyaan uu dhacu sii badanayo halkaa ugu daran ee looga cabsi qabo inay arrintaasi ka dhacdana wuxuu tilmaamay inay tahay magaalada beledweyne annagana waxaad ogaataan dadkaayna hadda haddii la soo bixiyo furmaha la soo bixiyo horta cilmiloos iyo inta udhexaysa lamagalay amayna daaqdaa ciidanka xoogga dalka soomaalida laga soo tagay beledweyne hala yimaado hiirna hala yimaado horta intaas waa wiilashii la soo bixiyeen laba bilood kadib markii dhibic la saaro mushaarka laga jirto hilfaan loo qaado oo wixii hallaabaan ilaa haddii mid baxa mid kalaa imaanaaye hadhowna oo jidkaa la gelayaa shantan wiiloo taaganoo hadda qabiilkiinna tacbaan toban kuna askari idinka u yeerteen oo jidka galay maxaa samaynaysan horta gabadha ugu horraysa midda taleefa ku diraysa subaxii gurigu gale mushaar markuu maayo albaabka marka mobaal ku qaadan horta mobaylkii lagu yeeray horta asaa qaadanaya
waxaa sii xoogaysanaya khilaafka rigaadiyey kooxda riddada kaas oo haatan si weyn u saameeyey maleeshiyaadka murtadiinta bilihii lasoo dhaafay askar iyo saraakiil murtadiin ah ayaa aanoo qabiil isugu dilay goobo kala duwan oo ka mid ah gobolada dalka maasanid cabdiqani horumar dhanka waxbarashada haweenka ah ayaa laga dareemayaa degmada ceelbuur ee wilaayada galgadood sida faahfaahinta warkaas uu ku hayo walaalkeen marwaan maxamed wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn uga socday xamlad cusub oo ku dhawaaqay maktabka dacwada ee wilaayada taasoo jahliga iyo mugdiga looga saaraya bulshada islamarkaana lagu baryo diinta islaamka wuxuuna maktabkaani xamlada ka fulinayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dhowaan ay soo gaartay xamlada taasoo loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee muscab ibnu cumeer shacaarkeeduna yahay cajiibu daaciyallaaha ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan magaalada iyadoona maktabka dacwada uu durbo bilaabay duruus diini ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dad fara badan markaska weyn al-irshaad ee magaalada calbuur ayaa ka mid ah meelaha ay ka socota xamlada iyadoona halkaas ay dumar muslimaad ah oo fara badan ku qaataan duruusta maktabka dacwada oo ku bixinaya xamlada boqolaal dumar ah ayaa xiliyo kala duwan wax ku barta markiska iyadoo ducaadu ay halkaasi xilliyada qaar ku qabtaan muxaadaraad muhiimad gaar ah u leh haweenka muslimaadka ahaa idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa booqasho ku tagtay markiska al-irshaada xilli ay halkaasi si toos ah uga socotay xamlada qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee halkaasi wax ku barta ayaa nooga warbixiyay xamlada soo gaartay iyo duruusta ay ku qaataan iyo sidoo kale baahida weyn ay u qabeen waxaana soo gaaray xamlo socotay ka socotay gobolkan galgaduud magaceeduna yahay muscad uman cumayr shicaarkeeduna yahay ajiibu daaciyaallah wax badan baan ka faa'iidnay waana soo dhowaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaalaa khayr ha ku soo dhoweeyey dadkii noo keenay ilaahayna ha abaalmariyo khaasatan wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay subxaana wa tacaalaha kuwa ku dhaqmaa naga dhigo
xamladii loogu magacdaray saxaabiga jaliilka muscab ibnu cumeer shicaarkeeduna oo ahaa ajiibu daaci allah wayna soo gaartay waxaana ka faa'iiday gabdho badan oo ku dhaqan ceelbur iyo nawaaxigeeda alxamdulilah ilaaha ku mahadsan waxaa ku qaadan waxay socotay muddo kooban waxaana ku qaadana asaasiyaadka diinta salaadoo dadka laga saxo towxiidka nawaaqida islaamka waxyaaba badan aan ku faa'iidnay waxaan ka codsanaynaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga galguduud inuu noo soo celceliyo dowradan oo kale waxaan soo gaartay xamlo ku magacdheer muscab bin cumeer waxaan leeyahay walaalahana soo gaarsiiyo qaar allaha siiyo wax badan aan ka faa'iidnay dadkii ku xiranna waa sii macaansanayaan wixii aan ku xirrayna waxaan rajeynaynaa inay kusoo xirmi doonaan xamlada muscab ibnu cumeer ayaa ah mid ay si weyn uga faa'iidaysteen kumanaan qof oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo uu wado maktabka dacwada ee wilaayada wuxuuna maktabku dadaal ugu jiraa sida dacwada islaamka loo gaarsiin lahaa dhammaan bulshada ku nool miyiga iyo magaalooyinka wilaayada ardayda macadka khadiija binti khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka doodale ee wilaayada baay walaalkeen abu xasaan ayaa mar kale faahfaahinta warkaas inoo haya khadiija durdur aan go-in weeye uu daa'in nagu deeqay daaciyaad ayuu ka dhigaa diinta garab siiyo diintaan ku baranaa sharciga lagu dadaalaaye deeq ilaahay weeye allaha deysto macadkeena macadka khadiija binti khuweylad faraciisa deegaanka doodaale oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada buula fullaay waxaa la furay shantii bishii shacbaan ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijiriga waxaana wax ka barta gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaankaas macadka waxa uu dhammaystay ilaa saddex fatro iyagoona muddadaasi ku qaatay kutubo kala duwan sida ay sharaxayso mid ka mida gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta macadka macadka may baa la furay kun afar boqol afartii afarti bali shacbaan oo shagmaraas mayba ha qaadanay sadde fatir oo kale haninbadtii saddexdaanin socod kitaabadan ha qaadin mayba ku mid eh bayquuniyada iyo cumdatul axkaam iyo kitaab oo kitaabu tawxiid الدروس العربية لغير الناطقين أو جسك كود الجرومية قادني كتابك الجزري ليرها قادني تفسيرك قادني رياض الصالحين عقيدة الواسطية كتاب داسي والبضن كلي قادني ardayda macadka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigayeen heerkooda waxbarasho iyagoona ay ka muuqatay firfircooni dhanka waxbarashada أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد يشذ أو يعل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دوركي ألين برمينو اجتنبوا كفقادة كثيرا إن بدن ومن الظن ملأه إن بعض الظن مضغارشه إثم دنبو ولا تجسسوا نجاسوسا ولا يغتب أيها مني بعضكم قاركين بعضا قاركك الأيها مني أيحب جيل أحدكم أحدكين an yaakula niis aamo laxma akhiihi walaalshay hilib shay oo maytan dhammadee niis aama jeeliya fakarihtumuuhu ka hadaasaan wattaqullaaha ilaahay ku obsada ina allaaha alle tawaabun allihii towba aqbalow raxiimu waan naxariisow can ibni mascuudin radia allaahu canh cabdillaahi bni mascuud aliku yiri radia allaahu canhu alle karaalanagada can innabiyi sala allaahu calayhi wasalam rasuulka ku yiri qaala rasuulka may baray ina sidqa runto yahdii daaka hanuun yaas ila albiri wanaag wa ina albira wanaagana yahdii ذاك هنوني إلى الجنة جنادة وإن الرجل قفك لا يصدق رن شيء حتى أن يكتب لنك قرى عند الله إلى يريس صديقا رن لو وإن الكذب بينت يهدي دا دير سياسة إلى الفجور فاجرنما وإن الفجور فاجرنمدا يهدي دا دير سياسة دا كانوا نياسة إلى النار نارته وإن الرجل قفك لا يكذب بين شيء حتى أن يكتب لنك قرى عند الله إلى يريس كذابا بين لو متفق عليه deegaanka doodaale waxa uu qiyaas ahaan soddon kilomitir u jiraa degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaana laga dareemayaa sare ukac dhanka waxbarashada iyadoona waxbarashada ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas warbixintan midda xigta hadduu alle idmo waxaan ku soo gudbin doonaa waxbarashada ka socota dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barta ee deegaankaas iyo juhdiga ay bixinayaan macallimiinta iyo waalidiinta ee ku aadan barashada qur-aanka kariimka qowlka alle maasanid abu xasaan bulshada ku dhaqan degmada galhareere ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaaro ah ku daawaday taxanaha filimka geedigii gurguurta guul mise gebi dhaclayn oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib walaalkan cabdiraxiin sheekh cale ayaa faahfaahintaa warkaas inoo haya maasaned cabdiraxiin ugu dambeyntiina warkeenna subax saakay waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin ku aadan sanad kadib halkee ayuu ku dambeeyey heshiiskii ay kala saxiixdeen murtad muuse biixi iyo abi axmed ee qaadashada badda soomaaliya walaalkeen soheyb cabdulaahi ayaan ku soo dhoweynaynaa maanta oo sanadkii laba kun iyo afaraatan uu kow yahay waxaa noo nasiib wanaaga inaannu kala seexanayno
kowdii janawari laba kun afariyo labaatan waa maalinkii la saxiixay mid ka mid ah heshiisyadii khiyaano ee ugu xumaa taariikhda ee soo mara ummadda muslimka ah si gaar ah shacabka soomaaliyeed in ay badda ka helaan meel ay degaan oo ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii ee mariiska ahaa meel ay degaan
waxay ahayd welina ay tahay maalin madow oo la dhexal wareejiyey dhaxal ilaalintiisa qarniyo badan lagu bixinayay naf iyo maal dhanka kalena waa maalin la rumeeyey riye ay ku dhaadanayeen malaayiin nasaare ah u hanqaltaagaya sidii islaamka ay kaga tirtiri lahaayeen mandiqadan iyo xitaa halkii uu ka soo faafay inkastoo ay etoobiya u ahayd sannad guul iyo dabaaldeg isna moodsiisay inay soo dhowaatay rajadii qarniyada badan lagu taamayey ee jiilashooda iska dhexlayeen boqolaal sanno haddana dhanka kale waxay ummadda soomaaliyeed u ahayd sannad adag lana kala bartay midka ka dhashay dalkan ee u helan difaaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo doolar qaataha iibsaday diinkiisa xaraash iyo xoolo jabanna ku iibiyey dhaxal lama taabtaan ah saacado kadib khiyaanadii galabka ka dhacday adis awba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa noqotay jihadii ugu horraysay ee la soo degdegtay mowqifkeeda si cadna u diiday safqadaas xaaraanta ah taas oo shacabka soomaaliyeed mar kale tusisay in dalkan uu leeyahay rag rabbigooda ku xidhan oo ilaashanaya dalkooda
haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah baadil ah burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana ma aqbalayno intaa ka dhulka soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato waxaana arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday xabashidana shilimaad uga soo qaatay isagoo ka faa'iidaysanaya cadhada shacabka soomaaliyeed ay ka qaadeen heshiiskaas iyo diyaargarowga ay muujiyeen wuxuu hogaamiyaha kooxda ridada murtad xasan gurguurta dhankiisa uu bilaabay inuu isdaad raaciyo buuqii taagnaa balse waxaa horey loogu mahmahay hal xaaraan ah nirig xalaala ma dhashee waxaa masriixiyadda uu jilayey iyo hadallada madalhufka ah ee uu jeedinayey ay caddaynayeen waxa uu ku qarsanayo laabtiisa isagoo maalin fagaarayaasha la taagnaa etoobiya ayaa waddanka ka difaacayna maalin kalena ku hadaaqayay etoobiya annaga ayaa bad la doonaynaa dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida uganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya u soo gaarto oo kale inay soomaaliya u soo gaartaan wuxuu boolo xoofteeyo oo afka xoor ka kiciyo hadalladiisa iyo mowqif la'aantiisa ayaa murtadkan ka dhigtay mid ay ku maadaystaan shacabka soomaaliyeed iyo xitaa xubnaha ugu muhiimsan ee kooxdiisa balse su'aasha taagneed ayaa ahayd sidee shakhsi maalin cad iibiye jigjiga doobayna hantida guud ee waddanka dhanka kalena xoog ku qabsaday hantida agoonta iyo kuwa hooyooyinka masaakiinta ah ee ku dhaqan caasimadda looga sugayaa difaaca bad kumanaan kilomitir ah isagoo xambaarsan sifooyinka dabadhilifnimada tuuganimada iyo duulinimada ee uu saaxiibka u yahay ayuu iska xaadiriyey safka abuuriqaalada casriga ah wuxuuna bishii disembar ee dhammaadkii sannadkan uu ka soo muuqday ankara isagoo isbihinbihinaya madaxana u foorurinaya cadowgii soo jireenka ahaa ee ummadda soomaaliyeed gacantana u soo geliyey dhaxal ummad dhan iyo albaabkii looga duuli lahaa kacbada sharafta badan
tonight at this hour. In one aspect, it's a conclusion because it uh, stops on the differences that we had.
marka aan ka hadlayno heshiiskan waa mid muhiim u ah labada dal ee soomaaliya iyo itoobiya annagana waxaan turkiya uga mahadcelinaynaa kaalinta dhexdhexaadaneed ee ay ka qaadatay heshiiskan soomaaliya waxay saaxiib iyo isbahaysiba la ahaanaysaa itoobiya xilliyada soo socda waxaana rajaynayaa in heshiiskan uu nabadgelyo iyo xasilooni ka dheliyo mandiqadda fursadaha ka dhalan kara heshiiskan waxay faa'iido ugu jirtaa labada dal soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay la shaqayso itoobiya iyo madaxda itoobiya marxaladaas oo aadan haddana ciidanka itoobiya waxay joogaan soomaaliya waxayna qayb ka qaateen nabadeyn soomaaliya sidoo kale labada dal waxay ka wada shaqeeyaan arrimo dhowr ah waxaana ka shaqayn doonaa sidii xasilooni waarta mandiqada looga heli lahaa sababtoo ah mandiqadan waa mandiqad xasaasi ah inaan ka wada shaqaynana waxaa ku jira danta guud
balse galladda alle iyo nicmadiisa weyn waxaa ka mid ah in dalkan uu siiyey rag mujaahidiin ah oo mar kasta teed iyo derbi kaga ah shirqoollada iyo khiyaanooyinka loo soo maleegay kow iyo tobankii jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhanka kalena ay ku beegneed laba iyo tobankii desembar laba kun afar iyo labaatan oo ah maalinkii la saxiixay heshiiskaas waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee mar kale soo saartay bayaan looga hadlayo heshiiskii ka dhacay ankara ee gurguurta uu ku iibiyey badda waxaana lagu yidhi waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed in heshiiskaas cadowgu uu ku kala saxiixday ankara uusan wax ka duwanayn midkii lagu saxiixay adis aoba ee dhex maray abey axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurguurta heshiiskaas ku xaqiijiyeyna uu yahay keliya dooddii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sannadka ah ay ahayd in isaga lasoo marsiiyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya hal sano oo caawa laga joogo markii la iibiyey badda soomaaliya waxay xabashidu si tartiib ah u bilaabeen inay hirgeliyaan heshiiskaas xaaraanta ah ee loo saxiixay ayna rumeeyaan riyadoodii ugu weyneed balse waxaa dhanka kale sugaya rag dhaarsan oo birta dhalaashaday iskuna dhaarsaday difaaca diintooda iyo dhulkooda si muqadasaadka islaamka ay u difaacaan kana soo dhalaalaan kaalinta islaamka ay kaga aadan yihiin waxa shacabka soomaaliyeed la gudbanna ay tahay in ay buuxiyaan safka wiilashooda maadaama arrintu ay tahay mid masiiri ah kuna xidhan mustaqbalka jiilasha soo socda sidaba uu horay ugu baaqay hoggaanka sare ee mujaahidiinta walaalayaal xaqiiqada dhabtaa waxay tahay in mujaahidiinta iyagoo kaashanaya allaah garabna ka helaya qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah ay maanta yihiin cududda keliya ee dagaal hubaysan kula jirta xabashada itoobiya iyaga ayaa ahaa kuwa gobolka gedo kula jihaaday sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyaga ayaa ahaa kuwa bakhtiga itoobiyaanka ku jiiday waddooyinka magaalada muqdisho iyaga ayaana ahaa kuwa xabashada dhegta dhiigga u daray kuna xasuuqay fagaaraha dagaalka ee muqdisho iidaale yurkud jameeco buurakaba halgan ceelbur rabdhuure doolow yeed iyo aato jihaadka ay mujaahidiinta kula jiraan xabashada itoobiya iyo guulaha ay ka gaareenna waa arrin gaalada iyo muslimiinta intaba ay isku raacsan yihiin haddaba waxaan halkan ugu baaqaynaa dhammaan muslimiinta gobolka ku nool gaar ahaan dhallinyarada iyo qabaa'ilka muslimka ah waxaan ugu yeeraynaa allaha dartiis iyo inaan ammaanada idinka gudanno waxaan dhammaantood ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan safka mujaahidiinta ayna nagu garab siiyaan difaacidda diinta iyo dalka iyo hantida ummadda muslimka ah ee ku sugan bariga afrika walaalayaal arrinta maanta la isku haysto way ka weyn tahay al-shabaab ama urur ama qabiil ama gobol waxay saliibiyiinta xabashada u gol leeyihiinna waa diinteenna iyo jiritaankeenna mana jiro xal kale oo lagu xorayn karo dalka loogana hortegi karo damaca xabashada etoobiya aan ka ahayn xalka uu allah tabaaraka wa tacaala inoo sheegay ee ah aljihaad fii sabiilillaah warbixintaasaad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkeen suheyb ayaa u dambeysay warkeenii subaxnimo saakay dhegeystayaal tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir